subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban f m yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa arbaco aan idhaahdee waa khamiis soddonka bisha januari sannadka laba kun iyo shan iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ururada bulshada rayidka iyo dhallinyarada dowlad goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed oo ka hadlay siday u arkaan iyo waxay uga dhigan tahay kulamo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka federaalk ay kula yeesheen magaalooyinka dhuusamareeb iyo baydhaba fariintan guddiga la wadaagnay waxay ahayd in dhallinyarada dhowrkoodii la siiyo in dhallinyaradu ay noqdaan dadkan hirgelinta nidaamkan doorashada qof iyo codka dalka si guud ugu hirgeliya guddiguna waxay nala wadaageen in dhallinyarada la rababa dadka nidaamkan hirgelinaya ay iyagu u horeeyaan doorkoodiina uu geedka go'an yahay oo meel ka yaala
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan sare u kac ku yimid sicirka lagu kala iibsado xoolaha ee sayladda magaalada laascaanood iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse israa'il iyo xamaas ayaa arbacadii shalay sheegay in lahaystayaasha ay khamiista maanta ah sii dayn doonto xamaas ay isugu jiraan saddex qof oo israa'iiliyiin rayid ah iyo shan muwaadin oo u dhashay dalka thailand israa'iiliyiinta ayaa laga soo israa'iiliyiinta ayaa laga soo fasaxayaa ghaza waxay kala yihiin laba dumar ah iyo oday sideed tanjir ah isla khamiista maanta ahna israa'il ayaa dhankeeda sii dayn doontaa tobannaan falastiiniyiin ah oo ku jira xabsiyadeeda maxaabiis isweydaarsiga ayaa qayb ka ah heshiis ay dhexdhexaadinayeen dowladaha maraykanka masar iyo qatar heshiiska ayaa isugu jira xabadjoojinka dhaqangashay ghaza dib ugu laabashada falastiiniyiinta waqooyiga ghaza iyo isweydaarsiga dadka la kala haysto maanta ilaa sabtida saraakiisha waxay sheegeen in la sii dayn doono lahaystayaal reer israa'iil ah iyo falastiiniyiin muddo ku xirnaa xabsiyada israa'iil maxaabiista falastiiniyiinta ee la filayo in maanta la sii daayo waxaa ka mid ah zakariya zubeydi oo horey uga tirsanaa dagaalyahanada falastiiniyiinta sanadkii kii ayuu si la yaab leh uga baxsaday xabsiga arrintaas oo ka farxisay falastiiniyiinta aadna uga yaabisay ciidanka amniga ee israa'iil wejiga koowaad ee heshiiska xamaas iyo israa'il ayaa la filayaa in lagu sii daayo ilaa laba kun oo falastiiniyiin ah halka xamaas ay sii dayn doonto saddex iyo soddon ka mid a lahaystayaasha israa'iiliyiinta ee lagu hayo gaza urur goboleedka galbeedka afrika ee loo soo gaabiyo ekowas ayaa si rasmi ah u aqoonsaday ka bixistii ay ururka isaga baxeen dowladaha niger mali iyo burkina faso kadib muddo sanad ah oo qalalaaso diblomaasiyadeed ah bayaan arbacadii ka soo baxay ururka bulshada dhaqaalaha ee kowas ayaa lagu xaqiijiyey tallaabadan waxaana ay sheegeen inay muujinayso isbeddel weyn oo oo ka dhashay diblomaasiyadda mandiqada galbeedka afrika hase yeeshee ekowas ayaa ku boorisay labaiyo tobanka dowladood ee hadda ururka ku haray inay sii wadaan aqoonsiga baasaboorada dowladaha isaga baxay ururka iyo inaysan jarin calaaqadooda wax isweydaarsiga ganacsi ee dalalkaasi ilaa amar dambe bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in guddiga uu dalalka maali niger iyo burkina faso ku casuumay kulan farsamo islamarkaana ay mar walba soo dhoweynayaan dib ugu soo laabashadooda xiriirka ekowas iyo saddexda dal ayaa xumaaday kadib markii afgembi xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee niger maxamed bazuum bishii juulaay ee sanadkii kii ururka ayaana markaasi dalbaday in bazuum talada dib loogu soo celiyo haddii kalena ay samayn doonaan faragelin militari niger mali iyo burkina faso ayaa arrintaasi uga jawaabay kabixista ay isaga baxeen urur goboleedka ekowas waxay taasi beddelkeedana ku dhawaaqeen gaashaanbuur ay ugu magacdareen isbahaysiga saaxil iyaga oo xiriir dhow la samaystay dowladaha ruushka turkiga iyo iiraan dhegaystayaal warkeennii dunidana waanaga intaa subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka iyo dhallinyarada dowlad goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed ayaa ka hadlay siday u arkaan iyo waxay uga dhigan tahay kulamo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka federaalka ay kula yeesheen magaalooyinka dhuusamareeb iyo baydhaba wafdi ka socday guddiga doorashooyinka oo maalmahan ku sugnaa dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaa halkaasi u tegey sidii bulshada ay ugu soo bandhigi lahaayeen geedi socodka iyo habraaca doorashada qofka iyo codka ah iyo sida loogu diyaargaroobayo xubnaha ka socda guddiga doorashada ee federaalka ayaa sheegay in magaalooyinka dhuusamareeb jowhar iyo baydhaba bulshadii ay kula kulmeen ay gaarsiiyeen fariin ku saabsan inay bilaabatay doorashada qofka iyo codka ah iyo sidii ay ugu diyaargaroobi lahaayeen cabdulaahi salaad yarow oo hogaaminayay xubnihii tegey magaalada dhuusamareeb ayaa iiga waramay ujeedka socodkooda iyo waxyaabihii ay kala kulmeen kadib markii fariintooda ay gaarsiiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan dowlad goboleedyada ay booqdeen
annaga tiimkeennu waxaana saddex xubnood waxaanan hadda gaadhnay dowlad goboleedka galmudug waxaa jira xubno kale oo iyaguna gaaray dowlad goboleedka koonfur galbeed oo iyaguna saddex xubnood ahaa sidoo kale maalinta talaadada waxaa gaaray dowlad goboleedka hirshabeelle xubno kale oo saddex xubnood ah dhammaan waxaan ka simannahay one message in aan hal fariin u wadno ummadda soomaaliyeed ee deegaamadaas degan iyo dowlad goboleedyadaas iyo kuwa kale ee aan marka labaad gaari doono fariintaasoo ah doorashadii qof iyo cod ee la go-aansaday madaxda soomaaliyeed iyo iyo bulshada soomaaliyeed iyo ururada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ay muddada muddada dheer sugayeen ay go-aamiyeen inay bilaabatay inaan fariintaa gaarsiino si madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda kala duwan ee heerarka kala duwan ee maamulka ay ugu diyaargaroobaan doorashada qof kastaahina uu kaalinta uu ku leeyahay u diyaargaroobo doorasho qof iyo cod ah xor ah in loo diyaargaroobo waa gartay marka hadda waa tagteen dabcan baydhaba jowhar dhuusamareeb oo idinka aada joogtaan kulamo ayaa aada la yeelateen maamuladii iyo bulshadii marka ilaa iyo hadda maxaa kala kulanteen marka kulankiini aada la yeel ama aada la qaadateen kadib runtii aada iyo aada iyo aad bay dadkaasi wafdi ahaana noo soo dhaweeyeen aragtidii iyo tilmaantii iyo howlihii doorashada na usoo dhaweeyeen weliba sidii aanu ku qiyaasaynay si kasii sarreysa ayay dadku usoo dhaweeyeen waxaynan nooti noo sheegeen oo warbixinada nagu siiyeen aan recordka noogu jira in ay diyaar garoobeen ayna qabaan in ay tahay maanta maalintii dalka soomaaliyeed uu waddo cusub iyo in qof walbaahu codkiisa maalintii fursadda loo helayay inay tahay ayay ayay aabineen aada iyo aada iyo aaday runtii ay usoo dhaweeyeen waana codadkooda iyo dhammaanna waad waad arkayseen sida ay bandhigayeen marka inna baa la ekaatay wax caqabad ah na noogama muuqdaan waxaana noo muuqataa in dadku ay ka horeeyaan maamulada dadka maamulada ka horeeya sidaasaan anagu ku qiyaasayna aamine jaamac oo madax ka ah ururka iftin kana tirsan ururada bulshada rayidka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa weydiiyey wixii oga baxay kulankii ay la qaateen guddiga doorashooyinka iyo sidoo kale waxay oga dhigan tahay fariintii ay u sideen ka bulsho rayid ahaan waxaa nooga baxay horta kulanka aan la yeelanay guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliyeed inay horta dowladdu ka go-an tahay in ay doorasho qofii codaha wadanku uu gaaro oo bulshooyinka ay doorashadaas ayaga ay ka shaqeeyaan inuu hadda socodkooda uu ahaa mid wacigelineed oo inay bulshada la kulmaan oo wacigeliyaan u sheegaan inuu dalka geli doono doorashadii qofii cod sidaa daraaddeed bulshadu ay ku baraarugsanaato ogaadaan waxaa jiro una diyaar garoobaan inay doorashadii qof iyo cod ay dhici doonto iyyyn intaasay noo sheegeen marka in guddiga ay idin yimaadaan oo aada la kulantaan oo fariintooda idin gaarsiisaan idinka aad tiina u gudbisaan maxay idinkaga dhigan tahay waxay nooga dhigan tahay in uu waddanka uu ku- ku socdo dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo loo baahan yahay bulshadana in ay ogaadaan waxaa jira iyo wacyiga halka loo socdo ee, ee, in doorashadii dadbaneed in laga gudbana qof walbana uu maanka ku haayo taasna waxay is- keenaysaa in ay bulshada ay u gudubto inay is-aaminto in laga gudbo in qabiil wax lagu doorto in qof walba oo rabi lah- rabitaankiisa siyaasadeed oo uu gaari lahaa waddadii uu ku gaari lahaa uu heli karo haddii uu qofka qabiil reebi lahaa ama duruufo kale ay reebi lahaayeen marka in uu heli karo fursado furan oo markaa rajo ay inay jirto ayaa kulley bulshadu way uga dhigan tahay
bashiir sheekh cali oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee magaalada dhuusamareeb sidoo kalena ka mid ah bahda waxbarashada ee galmudug ayaa v o e da uga waramay dhinacooda fariintii ay u gudbiyeen guddiga doorashada iyo sida uu u arko kulamadii ay la qaateen
fariinta aan guddiga la wadaagnay waxay ahayd in dhallinyarada doorkoodii la siiyo in dhallinyaradu ay noqdaan dadka hirgelinta nidaamkan doorashada qof iyo codka ayagu maxaa la yidhahdaa dalka si guud ugu hirgeliya maadaama dhallinyaradu ay yihiin dadka aqoontii iyo maaragtay iyo iyo firfircoonidii iyo nashaadkii dadka xambaarsan inay yihiin ay yihiin in dhallinyaradii doorkoodii la siiyo la caddeeyo Eh, guddiguna waxay nala wadaageen in dhallinyarada la rababa dadka nidaamkan hirgelinaya ay ayagu u horeeyaan doorkoodiina uu geedka go-an yahay oo meel ka yaala maxaa idinka marka sidee u aragtaan marka kulankii aada la yeelateen Eh, runtii annaga waxay nala tahay kulankaasi wuxuu ahaa kulan miro dhal ah Eh, kulan runtii annaguna aan fariimihii ay ahayd inaan gudbino aan ku gudbinay En ayaguna nala wadaageen nidaamkii doorashada oo oo runtii wax badan oo naga qarsoonaay aan ka ogaanay kulankii guddiga Eh, kulankaas wuxuu ahaa kulan aad maaragta muhiim u ah
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka federaalka ayaa sheegay in bartamaha sanadkan ay qabanayaan doorashada tooska ah ee golayaasha deegaanka oo lagu gelayo hannaanka xisbiyada waxay dardargelinteeda ka bilaabeen saddexda maamul ee heshiiska kula ah dowladda soomaaliya qabashada doorashada qofka iyo codka ah iyadoo ay ka maqan yihiin maamulada puntland iyo jubbaland qiimaha lagu kala iibsado xoolaha ee saylada magaalada laascaanood ayaa sare u kacay siday sheegeen ganacsatada deegaanka kororka qiimaha xoolaha ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid la xiriira isbedelada suuqa iyo baahida kordhaysa ee xoolaha sida uu warbixintan kusoo diray wariyaha v o e-da ee laascaanood cabdikariin olol qiimaha xoolaha ee la keena sayladda magaalada laascanood ayaa sare u kacay sida ay xaqiijiyeen dilaaliinta iyo ganacsatada iyagoo xoolaha iibka u keensadaa xoolahan ayaa waxay ka yimaadaan deegaano kala duwan oo ay ku jiraan dowla deegaanka soomaalida ee etoobiya iyo gobollada deegaanada s c khaatumo cali xuseen saleebaan oo muddo dheer ka mid ahaa dilaalada xoolaha ee sayladani ay ku iibinaya ayaa sheegay in qiimuhu aada u fiican yahay taasoo faa'iide ay u tahay dadka xoolodhaqatada ah iyo kuwa ganacsatada iyagu xoolaha halkani keenaya Een, waxaanu nahay sa- odayaasha sayladda xoolaha ka gada muddo fara badan oo dhowr iyo labaatan sanana waanu joognay arigu wuxuu ku yimaadaa meelo fara badan buu ka yimaadaa ilaa mudug buu ka yimaadaa sanaag buu ka yimaadaa sool oo dhan buu ka yimaadaa ilaa een, xuduudda etoobiya uu ka yimaadaa marka qiimihiisuna waa iska uu boqol boqol iyo toban baa ugu sarreeya wixii ka hooseeyaan ariga aminka ah oo waaweyn oo dee afar jirka iyo shan jirka iyo lix jirka ahi waa ariga uu boqol iyo tobankaaba ugu sarreeya arigaa kaloo daabaxaana waa toddobaatanka ugu sarreeya konton ilaa afartan qayba la siistaana waa jira sida ariga suqaarka oo kale dee arigu een, marxalado badan bayna soo bartay Een, sanadkii hore iyo sanadkana dee sanadkuunbuu buu ficayo sanadkii hore dee waa laogyahay waxyaabaha soo maray gobolka oo waxbaba ma jirinba iib nafli ma jirin haddase dee way ka soo kabanaysaa een, iibkii hore iib xumadii hore way ka soo kabanaysaa iibkeedu hadda aad iyo aad buu u fiican yahay waa gartaa xagga iibka oo kale isbeddel badan fiicanima ku yimidna wuu ku yimi oo de sanadkan iyo sanadkii hore isku mid maaha sanadkana aligu een, badan yahayna qaalisan yahayna dee aniga hadda tirada iyo balka iyo labada tiro iyo saddexda tiraba la iibsanayo waa garta dadka idinka gatay ugu badani maxay yihiin waa dadka hiliblaha weeye hilibliye Waa.
meeshan dee aaminka lagama gato ledhoofiya lagama gato waxaa laga gataa adhiga hilibka hilibka la qalo adhigaasaa la gataa marka darajada koowaad iyo labaad iyo saddexaad way ku kala duwan yihiin waa ku kala duwan yihiin oo darajada koowaad oo boqolka adhigaas waa adhiga boqolka ah adhiga ugu sarreeya waa boqol adhiga darajada labaadna waa ilaa toddobaatan ilaa konton dhanka kale dadka halkan ee xoolaha ku iibsanaya waxaa ka mid a saare xadreeye oo ka mid a dadka xoolaha iibsada iyadoona v o a u sheegtay in xooluhu ay qiimahoodu aada u sarreeyaan kuwa halkan hadda la keeno taasoo ay sheegtay qiimaha kala duwan ee halkan ay kaga iibsanayso waxaan joogaa dee, laascaanood sayladaas baanu soo galnaa xoolaha ka iibsanaa qiimahoodu meel heer sare ma- bay marayaan adhigaas siddeetanka iyo sagaashanka iyo lixdanka iyo toddobaatanka waa ku helnaa annana waan sii macaashnaa oo miiskaanu sii saarnaa caruurahaanu uga doonaa nolosha Een, dee qaabka ayaan wax u iibsanaa waa gartay waxay ii sheegeen in qiimo kala duwan yahay bal ka waran habka iibku sidoodu ku yahay xilliyada hore iyo hadda ma isbeddel baa ku yimi xooluhu waa yar qaalimiya maya xoolo aad iyo aad bay qaali u yihiin aad iyo aad bay xilligan qaali u yihiin ilaa iyo intii rabadaan laga soo baxayba adhigu qaali buu taagan yahay boqolkaanu siinanaa boqol iyo tobankaanu siinaa ee, ee, waxaanu siisanaa ee, sagaashanka waxaanu siisanaa siddeetanka adhiga jilicsan waxaanu siisanaa toddobaatan iyo wax saasaaya adhigu aad iyo aad buu isbedel iyo qiimo kulul noogu yahay xaalado badan baan kusoo maray mar aan arigu wax yar ah ayoo aan micnaba lahayn baan kusoo maray mar ukaash ahaa baan kusoo maray nooc walba waanu soo maray laakiin xilligan maanta xaadirka ayuu ugu qaalisan yahay arigu jaamac axmed saleebaan oo ka mid a ganacsada xoolaha iibiya islamarkaana ka iibsada xoolodhaqatada ayaa tilmaamay in sare ukaca qiimaha uu dhiiri gelinaya kobaca ganacsiga xoolaha ee gobolka isagoona sheegay inay fursad wanaagsan u tahay xoolodhaqatada kuwaasoo noloshooda iyo guud ahaanba dadka soomaaliyeed ay ku tiirsan yihiin waxaan joogaa caasimadda maamul goboleedka isasii khaatumo waxaanahay nimanka ganacsatada adhiga iibiya iibka ganacsigu aad iyo aad buu u fiican yahay xoolaha waa la iibsadaa gacmo ba een, adhigu meelo badan ilaa mudug buu ka yimaadaa sool buu ka yimaadaa saraag buu ka yimaadaa gobolka nugaal buu ka yimaadaa meelo fara badan buu ka yimaadaa adhigu isbeddelku aad buu u wanaagsan yahay sidii een, gobolka dadku ugu soo noqday oo dhibtii waa laga soo kamanayaa iibkuna aad buu u fiican yahay xoolaha dadkan idiin keenaya eh, maxay yihiin ma dadka reer miyigaaba waa dadka reer miyiga waa dad ka soo ganacsada oo soo iibsada oo ilaa kililka shanaad ka soo iibsada dad een, soo urursada oo beeshii meel wada taallaaba ay isku soo darsadaan adhiyo fara badan baa naloo keena maxaa iska beddelay saylada maasha allah kor bay u socotaa wax weliba kor bay u socdaan magaaladii waad aragtay siday magaalada burburkii waa ka soo kabatay dhaqaalihii waa soo kabanaya xawaaro aad u sarreeya ku socotaa magaaladu gaadiid kala duwan baa idiin keenaya oo imanaya ha gaadiidka dee maanta ilaa soddon gaari oo kale gaara yimaada meelba midba meel ka yimaada gaara waa kaa waxaan arkay buugaag badan aad haystaan maxaa ku qortaan waxaan ku qornaa adhiga xoolaha Xoolaha- xoo- een, xoolaha qiimahoodaan ku qornaa raashimadaan ugu qornaa wixii baa dee saasa xoolaha lacagtoodaan ku qornaa dadku xoolaha wataa ma yimaadaan halka mise dad bay u soo dhiibtaan qaarna waa soo dhiibtaan qaarna waa yimaadaan inta badan waa soo dhiibaan annagaa lacagaha u shubna iyo raashima waxay rabaan isbeddelka caasimadda maamulka ee sii khaatumo korarka dadweynaha aadka u tilada badan ee ku soo noqday sare ukacan ayaa waxa uu yahay mid si weyn ay uga hadleen dadka xoolodhaqatada ah sidoo kalena iibka xoolaha ee lagu iibiya caasimadda maamulka ee sii khaatumo ayaa waxay tahay mid aad u sarraysa cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
maamulka magaalada buurama ee gobolka awdal ayaa sheegay in la bilaabay dhisidda waddo weyn oo isku xiri doonta buurama iyo deegaanada ku yaala xadka ethoobiya mashruucan ayaa waxaa bogaadiyey dadka deegaanka warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray waryaheena buurama haashim sheekh cumar good waddooyinku waxay ka mid yihiin kaabayaasha aasaasiga ah ee dhaqaalaha bulshada guud ahaana degmooyinka iyo deegaanada gobolka awdal baahiyaha ugu badan ee ay dadweynuhu aada uga sheekaystaan ayay ka mid yihiin samaynta jidadka isku xidha degmooyinka gobolka awdal sida ay tilmaamayaan qaar ka mida shacabka ku nool deegaanada u dhexeeya boorame iyo dhanka xuduudda deegaanka soomaalida iyo etoobiya oo laga bilaabay samaynta jid isku xidhi doona labada dhinac waxaan u sheegayaa dadka ay waddadu saamaynta ku yeelan doonto haddii ilaahay dhaa ee ay beerahooda mari doonto waxa weeye waddadu faa'iidooyin badan bay leedahay waxa weeye aqalkaagu haddii aanu albaab lahayn aqal ma noqonayo waxa weeye waddadu waxa weeye waa waddadii deegaankeenna waa waddadii ugu muhiimsanayd waxa weeye waa waddada istaraatiijiya oo waddo aad iyo aad boqolkiiba boqol inoogu faa'iido badan waxa weeye halkii awal aad uga socon jirtay laba saaco waxaa dhacaysa imika marka la inoo sameeyo waxaad u soconaysaa saacad badhkeed marka waxa weeye dadka waxaan ku baraarujinayaa inay waddada samaynteeda soo dhoweeyaan ninka daqiiqaasoo dee isku xidhayada waanjiyo haddii alle ku run yahay boorama oo ummaddu u baahnayd oo aad ay ugu baahnayd maanta haddii lanoo bilaabay ilaahay mahaddi weeyaan waxaanan u mahadnaqaynaa dowladda iyo magaciyo balanta ay noo qaaday oo dee dowladuhu marka hore kabaaniga ay la daahaan marka dambe hadalqaadkooga laakiin ay ka soo jawaabtay si daqsaa mahad weyn baanu celinaynaa waddadu waa waddo caalami ah waa waddo ummaddu leedahay waa waddo loo baahnaa golaha deegaanka iyo degmada boorama xubno ka socday oo uu ka mid ahaa xildhibaan liibaan cali ayaa isaguna sheegay in golaha deegaanka iyo degmada boorama ay ka qayb qaadan doonaan waxaan annaga waddadani ay noo tahay muhiimad aad u weyn in degmada boorama iyo degmada dharwanaajiya isku xidhanta isku xidhmaaya oo isku socodkii awal muddada iyo daqiiqadaha qaadanayay uu ilbadhiqsi noqdo oo ganacsigii fududaado oo labadii dhinac ay fududaadaan annagu aad baan u soo dhowaynaynaa wasiir hawshaa dowladdu kuu soo igmatay annagu diyaar baan golihii deegaanka haddaanu nahay iyo haddaan degmadii nahay inaannu kaala shaqayno diyaar baanu nahay inaannu agabkii dowladda hoose leedahay hadday cagaf tahay hadday baabuurtii tahay iyo hadday tiknikaalkii tahayba inaannu kala shaqayno dowladdii wasiir ku-xigeenka dib u dejinta iyo arrimaha bini'aadannimada ee somalilan cabdiraxmaan shide ayaa isaguna sheegay in loo baahan yahay in la isgarab taago dhismaha jidkaasi inaad isku garab taagtaan haddaad dal joogtaan iyo haddaad dibad joogtaanna dee uga faa'iidaysataanoo dhulkiinna idiin barakoobaya idiin lacagoobaya isku socodkiibaa idiin fududaanaya beertaydiibaa maraysa kuwa kale ee ay sidaa u maraysana aniga meeshay doonta hadday ka marto waa la marinaya cid kasta oo ay maraysana waxaan u sheegaynaa inaynu dhinaca wanaagsan ka wada joogsanno u wada diyaargaroowno way bilaabantay waddadaasi ilaa ay dhammaystirmaysana goobjoog baynu u wada ahaanaynaa wixii carqabad ka yimaadana hawl kastaoo wanaagsan oo la bilaabaya carqabad lagama waayo taana si la difan oo hu'ufan oo aynaan cidna birta ka aslayn oo la difan baynu yaynu u fulinaynaa oo aynu u wadaynaa maadaama ay waddadu shan kilomitir tahay iminka waxaa la samayn doonaa in la kaleergareeyo oo la nadiifiyo oo waddadii kadibna carratuulkii iyo la saaro oo sidii ay isku daba socotay waddo nidaamkeedu ahaa noqoto sidaa sawirkaba ku arkayseen de waa dhul rafa oo geedo miidhana oo hawl badani naga qaadanayo dhanka kalena maamulaha shirkadda gacanta ku haysa adeegyada biyaha boorama ee loo yaqaano shaaba cabdiraxmaan sheekh cabdisalaan ayaa xusay in ceelasha biyaha magaalada boorama ay ka cabto ay hoosudhac badani uu ku yimid si baahiyahaasi soo food saaray dhanka biyaha ee magaalada boorama wax looga qabtana ay socdaan mashaariic wax lagaga qabanayo xaaladdu waa aad bay u adag tahay waxaa bishii ay sanadkii magaranaysa hoos u dhacaya shan iyo toban mitir shan iyo toban mitir markay hoosu dhacdo waad garanaysaa diceelka imika soddon ama lixdan mitir ka harsan tahay waa laba sanno ama afar sanno haddii aan la gaadhin marka qoladii daraasada samaysay ee saaka aan kuu sharaxnayn waxay soo jeediyeen in horta la yareeyo biyaha bariga ka soo baxaya hadday magaalada tahay hadday ceelasha isticmaalo tahay hadday beeraha isticmaalo tahay cid walba inay la xakameeyo waxa kaloo ay soo saareen in maxaydaneen ceel dambe laga qorin markaa dee kolley wasaaradday tahaysana hor taalla arrin fiican oo horumar ayaa maaragtay dowladda somalilan ka wadaa afar shan mashruuc oo socda ayaad nasiibka la kulantay oo weliba bilow ah marka waxaan jecelnahay sidaad noola bilowday inay maaragtaa bisha maaris koob iyo soddonkeeda saddexdaa afartaa mashruucba soo dhammaadaan mid waa kanan joogno midna waa kaa saddexda ceel lasoo xidhayo mid waa kaa magaalada biyaheedii lagu baahinaya galbeedka hadda meelihii kole dhan way noo harsan yihiin koonfur iyo waqooyi iyo bariba way noo harsan yihiin sidoo kalena wasiirka biyaha ee somalilan abibakar cabdi ayaa isaguna u mahad celiyay hay-adaha mashruuca biyaha ka wada boorama islamarkaasina xusay in wasaaradda biyuhu xoogga saari doonto sidii sahamin biyaha ah iyo cilmi baadhis loogu samayn lahaa deegaanada mashruucanna kuwa ka qayb qaatay ee sanduuqa somalilan development fund iyo shirkaddaa dhisaysa ee t s aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin qayb lixaad ay ka qaateen yani sidii dadka baahidooda loo dabooli lahaa ay qayb lexaadda ka qaateen waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin waxaanan u baahannahay weliba inaynu kuwan oo kale ati noqon in la sii joogteeyo in la sii fidiyo oo horumarkaa biyaha boorama la ogaado inay muddo dheer waari karaan sahamo badan oo kalena golita in badan waa la galay haddana weliba in kaloo badanna aan tiigsano maadaama aad gacanta ku haysaan biyihii wixii inaga xoog batana dowladdaadu la timaadaan annaguna wixii karaanka ayagoonu garab joognaa haashim sheekh cumar good v o a boorama
haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii farxiya fiska heestaasi ay ku luuqayso farxiya fiska ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimona waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo